olologo nadaafadood oo diiradda laga saaraya in la helaa xeeb qurxoon iyo saas oo kale dad aan wacigelisan ilaaliyowka deegaanka iyo weliba lagu filayay xeebta mooldoore ee degmada xamarweyne iyagoona isku kaaladeen wasaaradda deegaanka isbedelka cimilada dowladda soomaaliya iyo maamulka degmada xamarweyne ee gobolka banaadir ankoreen faadime maxamed cabdulaahi oo ka hadalaasi magaaga wasaaradda deegaanka isbedelka cimilada ee dowladda soomaaliya iyo weliba faahfaahin ku biday ujeedka lagu lahaye ololo nadaafadda waxaa wax laga xumaadaa maanta xeebta quruxdan leh oo aan malaayiin dollar ku keensan lahayn haddii ay nadaafad noo ahaan lahayd maanta anigoo wadani ahoo soomaali ahoo muwaadin ah inay aad ii dhibaysa xataa waxaan ku dhex arkay maanta wax hadda ku dhammaanayana ma aha waxaan ka codsanayaa qof kastoo muwaadin soomaaliyeed inuu ka qayb qaato nadaafadda waddanka iyo iyo ilaalinta deegaanka ka wasaarad ahaan waxaan baryahan aad u wadnaa maaragtay oo aan rabaa inaan kaga faa'iidaysto wacyigelinta bacaha halka mar la isticmaalo muwaadin sharciga u hoggaansan wadankeenna ilaali deegaanka ilaali bacda halka mar la isticmaala ha la joojiyo dhanka kale ah gudoomiyaha degmada xamarweyne ee gobolka banaadir cusmaan muriidi ali iyo walibuuse bulshada kala dardaarmay inyo muhiimata in lagu wada shaqeey ilaalyowka nadaafada deegaanka iyo degmadaba xeebaha inaa ilaalin nadaafadeena ku jirto badqabka caruurteena ku jirto marka aad aan u ilaalino ha taxadarno ganaaxyaa jiri doono ciddii oo macnaha arrintaasi ku xadgudubta marka si gaar ah xil aan isaga saarno waddankeena aan nadiifsano in ajanabi ay noo sheegaan nadaafadeena ma ahan marka saas daarteed xil gaar aan isaga saarno maamulka degmada xamarweynena wuxuu ka shaqayn doonaa mar walba nadaafadda deegaanka iyo xeebahaba nadaafadda deegaanka iyo weybaha bulshada horseeda kordhe caafimaad iyo cimilo fayla